dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdillahi maxamed waa magaalada abuhoole anigu waxaan haniyaa xanuunka la yidhaahdo corona virus xanuunkaas ayaa dadkii aadooyna jirtay iyo dhimasho markaa waxaad iga warantaa xanuunkaas iyo wuxuu ku yimid iyo meesha ka soo baxay intaas ayay iga qeyb tahay mahadsanid cabdilaahi maxamed oo jooga magaalada buuhoodle haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdulaahi cudurkan safmarka ee covid nnteenka waa cudur halis ah oo ku dhaca habdhiska hawamareenka wuxuu inta badan saameeyaa samabada waana virus si sahlan u faafi kara haddii aan taxadar badan la muujin sidoo kale qof kasta ayuu ku dhici karaa cudurkan covid nteenka qof weyn iyo qof yar intuba assalaamu calaykum radio edcom magacaygu waa cabdicasiis koosaar oo jooga degmada qoolbuulole oo ka tirsan degmada salaxle waxaan weydiinayaa barnaamijka dhakhtarka cudurka corona ma ku jiraa shuban ayaan dhakhtarka weydiinaya maadaama u arkay dad badan oo cudurka corona calaamadihiisii qaba oo shubanna uu dheeryahay ka qayb ma ka yahay cudurka corona calaamadaha lagu garto shuban ma ka qayb yahay ayaan leeyahay asalaamu calaykum radiyeer maxasanid cabdicasiis goosaaro oo jooga deegaanka salacli haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdicasiis cudurkan safmarka ee covid nteenka calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofaa qalalan qanto daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca inuu qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhedhanka ilaa iyo hadda xaqiiq rasmi ah looma hayo in shubanka qayb ka yahay calaamadaha cudurka safmarka ee covid nteenka waxaa laga yaabaa qof kasta inuu siyaabo kala duwan ugu yimaado cudurka covid nteenka qaar ayaa sheegta laf xanuun qaar ayaa haddana sheegta finan ka soo baxa wejigooda qaarna waxaa sheeganayaan indha xanuun ama indhaha oo gaduuta balse calaamadaha ugu caansan waa kuwa aan hore u soo sheegay oo ahaa qofac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran intaas waxaa soo raaca in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum deeqada kulankaa soo waceyso magaalada buligarda gaar ahaan xaafada xaafada xaafada indhaceel waxaan weydiina walaalayaalo covid sagaal iyo toban sidee looga hortegi karaa ama faradadaalka talaalka hadaa la qaato maxaa xanuun buu leeyahay dadka waa isku yaacsiya xanuun buu leeyahay layidhi maxaas maxaa ka jiro daktarka oo ku sugan idaacadda erga erga waa mahadsantihiin maadaama bulshada uu adeegtiin waa mahadsantihiin war kastaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsaneed deeqa oo joogta magaalada buuluburde haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii deeqa cudurkan safmarka ah ee covid nneteen-ka waxaa looga hortagi karaa in gacmaha layska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi laguna dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaalo ganfuur xirkii iyo gacmogashiga iyadoo layska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga dadka in ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamada cudurka hargebka haddii aad isku aragto qofa qandho iyo neefta kuku dhigta fadlan raaso goob caafimaad ee lagula tahaalo cudurka covid nneteen-ka tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga ku dabool afka iyo sanka marka aad qofa'aysid ama hindhisaysid markaad isticmaasho tiishka markaad isticmaasho aan dhaho tiishka ku rid weelka qashanka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qofacdo ama aad hindhisto ama aad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaanin qof qaba astaamaha cudurka hargebka sidoo kale tallaalka cudurka covid nneteen-ka waa mid badbaadsan oo aan wax dhibaataha kuu keenaynin waxaan dadweynaha sharafta leh ku dhiirigelinayaa in ay qaataan tallaalka cudurka covid nneteen-ka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaatiirtuinasiisay allahayna dhowre dhamaatiin cibaadayska